halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha juun ay tahay toban sannadka laba kun afar iyo tobanka idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo xuseen barre
degmada balcad waxay ku sugan tahay xaalad aad khatar u ah webigiyo aa kusoo rogmaday tuulooyinka webiga ku hareeraysan marka dadka qaxay bilaabeen in tuulooyinka laga cararo biyo awgood looga cararo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada balcad maxamuud maxamed maxamuud saney oo ka warramaya webiga oo kusoo rogmaday tuulooyin ka tirsan degmada balcad goordhow ayaad dhegaystayaal maqli doontaan qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka masar oo bilaabay wadatashi ku aadan sidii uu u soo dhisi lahaa xukuumad cusub sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan ayaa sheegay in wadahadalka nukliyeerka ee lagula jiro dalalka reer galbeedka ay u baahan doonaan waqti dheeraada sarkaalkan ayaa sheegay in loo baahan yahay muddo lix bilood oo dheeraada wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iiraan cabaas arqaashi ayaa sheegay in loo baahnaan doono in laga gudbo xilliga u mudaysan wadahadalkan oo ku beegan labaatanka bisha juulaay wasiir ku-xigeenka ayaa sidaasi sheegay kadib markii shalay lasoo gabagabeeyey wadahadal toosa oo iiraan iyo maraykanka ku dhex maray jeneva
xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa si aada u cambaariyey labadii weerar ee argagixisada ahaa ee axaddii ka dhacay dalka bakistan hadalka banki moon ayaa kusoo beegmay saacado kadib markii kooxda taalibaan ee dalka bakistan ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada karaaji halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof oo ay ku jireen toban ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday goor kasii horreysay weerarka garoonka diyaaradaha ayaa koox xag jira oo suniyiina ayaa waxa ay dileen lix iyo labaatan qof oo shiico ah oo ku guda jiray xusdiimeed weerarkaasi ayaa ahaa mid ismiidaamin ah oo lala beegsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dadkaasi shiicada ah
wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa sheegaya in laba bam lala beegsaday xafiisyo uu leeyahay mid ka mid a asxaabta siyaasadda ee kurdiyiinta weerarkan oo ka dhacay waqooyiga ciraaq ayaa dilay ugu yaraan soddon qof saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in baabuur laga soo buuxiye walxaha qarxa lagu qarxiyey bar control oo u dhow xafiiska xisbiga wadaniga ah ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi ciraaq jalaal taalibani
madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa cafis guud u fidiyey maxaabiista dalkaasi cafiskan ayaa kusoo beegmay hal toddobaadun kadib markii dib loogu soo doortay bashaar al asad inuu sii hayo talada suuriya cafiskan ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona qaar ka mid a maxaabiista dilka lagu xukumay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne bashaar al asad ayaa sheegtay in dhammaan dadka shisheeyaha ah ee ka qayb qaatay dagaalka suuriya ay cafiskan heli doonaan haddii ay isa soo dhiibaan
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu soo waramayaa in daadad kasoo rogmay webiga uu waxyeelo u geystay dalagii beeraha iyadoo dhinac kalena uu sababay barakac ku yimid dadkii deganaa tuulooyin badan oo degaankaasi ku yaala guddoomiyaha degmada balcad maxamuud maxamed maxamuud saney ayaa iiga waramay daadadkaasi iyo khasaaraha uu sababay degmada balcad waxay ku sugan tahay xaalad aada khatar u ah webigiyo aa kusoo rogmaday tuulooyinka webiga ku hareeraysan wuxuuna soo socday bishaan wixii horaanteedii ilaa maantadan la joogo laakiin wixii ka dambeeyey isbuuca hadda wiigii ugu dambeeyey uu soo kordhay waxay bilaawdo marka dadka qaxay bilaabeen in tuulooyinka laga cararo biyo awgood looga cararo oo beerihii ay mirihii iyagoo dalaga hadda uu soo go-itaan uu joogo amba u diyaarsan yahay markii uu adiga ay miro bixi lahaayeen in ay beerihii ku yimaadiin daadad ku yimaadiin webigii oo kusoo fataha dhibaato noocaasa timiday oo aada uu aad iyo aad u culus deegaanadaasi kuwee ka carabaabi kartaa daadadku ay dhibaatadaas u geysteen waxaa kamida tuulo la yidhaahdo mareerey waxaa kamida tuulo la yidhaaho jameeco waxaa kamida tuulo la yidhaaho xawaadley waxaa kamida tuulo la yidhaaho yaaqle waxaa kamida tuulo la yidhaaho dhagaxow waxaa kamida tuulo la yidhaaho kooreebe waxaa kamida tuulo la yidhaaho mukay dheer waxaa kamida tuulo la yidhaaho wargaabo tuulooyinka laga barakacayana waxaa hadda ugu daran jameeco iyo xawaadley iyo mukay dheere waxaad markaa ka warantaa deegaanadaasi hadda gaar ahaan tuulooyinkaas aada carabowday dalaga la filayay ee fatahaada webiga uu dhibaatada u geystay maxaa ka mid a dalaga saarnaa ee hadda la damacsanaa in lasoo jaro ama miraha ay bixiyaan maxaa ka mid a waxaa kamida galeyda sisinta yaanyada waxaa kamida ay qudaara kamida waxaa kamida qaraha waxaasoo dhan waa dalagii soo go-ayay inta badan xilligan markii la gaaro dadka waxawaaye muddo sideed sano ah waxay ku jiraan dhibaatadaas ay ku jiraan dalag ma soo goostaan mar kasta marka dalaga soo go- rabo weligaa biyo keeno weliga markuu biyo keeno wuu ku butaacaa waa ku butaacaa muddo sideed sanaa dhibaatadaasay ku jiraan sanad kastana sidaas waay waxaad marka ka warantaa bal dadka ku dhegaysanayna aad u sharaxdaa maxaa fatahaaddan webiga mar waliba sida aad sheegtay kusoo beega xilligii beeruhu ay bislaanayeen oo in lasoo gurto mirihii muddada la sugayay xilligii la isu diyaarinayay maxaa mar waliba fatahaadda kusoo beega ma wax ula kacabaa jira mise waa xiliyo isku soo beegmo aan la kala ilaalin karin maxaa ugu wacan inta badan xilliga isku soo beega waxa ula kaca aniga hadda oon sheegi kara ma ma ogi waxaa jirta laakiin xilliga biyaha waxa waaye waxay baxaan dhinaca marka la gaaro jiilaalka biy webiga biyaha hooseeyaan oo hoos dheera webiga tagaa biyihiyaa jiidma meeshiyaa qallasha weligiiya biyihi meesha ka qallasheeyaa la abuuraa markii la abuuro mirihiyaa soo baxa markay mirihii soo baxaan ee gurashada soo dhow yahay xilligii fasalkiyaa yimaado webigiyaa biyo keena weli waa kusoo butaacaa marka ma helaan janis marka janis ma helaan ay ku goostaan mirihii waxaa kusoo kadiya weligii markastana waxa waaye waxa ma ahana seasonskiyaa muxuu ahay kalifayo in uu yimaado weliga biyo keeno oo meelaha togagaas etoobiya meelaha noogema ay kasoo rogmadaan biyuhu waxaad markaa ka warantaa dadku mar haddii mar iyo laba iyo saddex ay ku dhacday in meel webiga markii hore uu joogay oo uu dib uga durkay in ay beero ka beertaan oo ay dalag saaraan oo haddana sidaa uu webigii dhibaato ugu geysto dadku marna ma loo sheegay webiga ilaa iyo inta laga yaabo inuu soo gaaro inaanay beeran oo dhulka intiisa kala bannaan ay bal wax ka raadiyaan wallaahi dad sidaas allain isugu samaynayo cilmigaas ulena dadka wacyigiisa ma ah wa dadka hadda ma wacyi gashana waxaa kaloo oo kalifayo dadka waxawaaye option kale ma heystaan ma heystaan wax kale oo ay dariiq kale ay maraan ma haystaan waa inay weliga markuu durgo abuurtaan allana ay tala saartaan laakiin waxaan annaga dhalaysanahay dhinaca hay-adaha oo soomaaliya oo caawiya international community-ga in uunan muxuu ahay sidii la rabay uu istaagin sababtoo ah meelaha biyaha ka kasoo dilaacayaan waxaa la jira waktiga hore aan dawladda la heeday wadanka oo jirtay dawladda dhexe ay jirtay biyo xiriinaa jireen biyo xiriinadaasaa webiga lagu lagu goy jiray oo mari jiray biyo xiriinadii waxaa xirma kanaalada biyoxirinada ku leexa jira waa xirmay biyoxirinada male wax yaraa lagu dayactiri karaa oo lagu dhamayn karaa oo lagu samay karaa marka bulshada waxaa fiican meesha ay kasoo galayaan muxuu ahay oo manaafacaad kasoo galaya in loo jiheeyo waxaa ku filan meeshaas kaliya in loo diyaariyo baldoosaro iyo wixii awoodda facilitiga ay u samayn karta in laga buuro biyahaas laga xiro ayna mar dambe soo noqon waa la samayn karaa wax yaraana lagu samayn karaa laakiin interestiga lama siinaayo waxaa hay-adahaas inta aan aniga ka arkay hadda inta aniga mas-uuliyadda ay saarneed waxaa loo laga hadlayaa seminar clinic iyo iyo waxa nadaafad waxaasaa laga hadlaya waxa lagu mashquulayo waxaa ka weyn awoodan meesha taalla ka weyn marka intaasoo kun oo oo qoysa awada barakac ka ah oo guryahoodii banaanka ka taagan ee degmadii
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada balcad maxamuud maxamed maxamuud sanay oo khadka taleefonka ee degmada balcad iigu waramayay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a haweenka maamulka galmudug ayaa ka cabanaya xuquuqyari dhinacyo badan leh oo haysatay haweenka deegaanadaasi kuwaasi oo isugu jira mid dawli ah iyo mid bulsho intaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahana magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane inta badan haweenka qaaradda afrika galaangal uma helaan in ay kaalin muuqato ku yeeshaan dhanka hogaaminta dalalkooda soomaaliya oo burburtay kuma sii jirto sida ku xusan cahdiga qaranka haweenka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin boqolkiiba soddon siyaasadda iyo hogaaminta dalka haweenkan galmudug xuquuqdii ay ku lahaayeen ma helin waana midaan u istaagayna sidaan u heli lahayn zaynab cismaan caato waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee galmudug waa dad cadaadis ku jira waxa weeye qofka marka xornimo freedom la siiyo ayuu ogaanayaa suu rab u hadli karaa xaqinoodu dumar ninku leeyahay xaqi naagto ay leedahay anigu taa leeyahay taa adiga leedahay gabadha ariga raacaysatay leedahay midda guriga joogta everybor qof walba xaqa uu leeyahay in mataqaanaa la ixtiraamo in mataqaanaa la istaago mataqaanaa aan la faragelin xaq noocee ah baa ka maqan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka mudug waa tan xabiiba koofure oo ka mid ah haweenka magaalada gaalkacyo waxyaaba dumarka kitaabka u ogolyahay oo lagu duraa oon lagu tixgelin oo lagu xurmayn waa jirtaa waxaa ka mid ah diyooyinkaoo kale gabadha iyadoo diyadii iska leh oo wiilkeedii la dilay oo sharci u leh ilaahay u baneeyey in xaquuqda wiilkeeda laga keenay wax ku leedahay ayaan la siinin sidoo kale gabadhii meherkeeda iyadoo la siinbaa qabyada waxay leeyahy annakaa cafinay iska sii daaye marka ilaahay subxana watacaala waxaa jira waxyaaba badanoo waxaa jira kitaabka ilaahay ku baneeyey oon haweenkii la siinin oo laga dudahayo oo la moodo inaan haweenku hadday hadlaan maaragtay ay qaladku kacahayaan hase ahaatee sharciga waxaa jira waxyaaba ilaahay ku siiyey oo lagaa duudinayo marka way jiraan waxyaaba badan oo ayse culimmadu ka hadlaynin oo haweenku ay leeyihiin baa jira sida raggu iyo iskaga hor yimaadaan ba haweenka iyo ragguna iskaga hor yimaadaan waxa weeye wax haweenka u gaarmaan iska hor yimaadku rag iyo haweenba waa leeyahy waana iska hor yimaadaan maalin kasta nin iyo naag baa isasta isqabo isdilhaya kuwaa la kufsanahaya kuwaa maaragtay waxaa u imaanhaya dad maaragtay ay aysan u habboonayn inay la dhaqmaan oo dhaqan xumo ku keenayo intay guursada si xul ula dhaqmaaya inkastoo haweenku ay filayeen qoondo ka badan midda ay haystaan haddana marnabo kuma qadaan maamullada ka jira dalka annagu markaan xagda ka hadalno dowlad goboleedkeena galmudug waxaan leenahay wasiirad waxaan leenahay laba wasiir ku-xigeen golaha xildhibaanada arima shacabkana waxaan ku leenahay hal xildhibaan marka waxaa jira agaasimayaal badan oo gabdhaha oo soo galay agaasimayaasha hal xildhibaan iyo waxaan ku leenahay iyo hal wasiir iyo laba wasiir ku-xigeen haddaba sidee haweenku ku heli karaan waxyaabaha ay tuhmayaan iyadoo loo marayo waddo nabadeed waatan wasiir ku-xigeenka haweenka galmudug zaynab cismaan caato boqolkiiba soddonkiiba ilaa hadda jirin okay sidee lagu keeni karaa inaan meesha ka muuqanno ayaan rabnaa hadda inaan wacyigelinteedii aan samayno sidaas darteed ayaan markaas istaabba istaab ku gaarina heerka aan rabno dowladdu waxay arkaysaa ama hadda aan miiska u saarnaa xaqa annagu aan leenahay waxaan rabnaa xaqa aan leenahay waxay tahay boqolkiiba soddon in annagu aan ka dhex muuqanno siyaasadda dibadda iyo gudahaba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka masar ibraahim maxlab ayaa bilaabay wadatashi ku aadan sidii uu usoo dhisi lahaa xukuumad cusub kadib markii uu shalay kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee dalkaasi masar cabdilfataax siisi ibraahim maxlab ra-iisul wasaaraha masaarida ayaa loo xil saaray inuu soo dhiso golo wasiiro oo sii qabta howlaha xukuumadda waddankani kadib markii uu shalay istiqaaladiisa u gudbiyey madaxweyne al siisi wasiirka koowaad ee waddankani ayaa kula kulmay xarunta golaha wasiirada musharaxiin badan oo u taagan qaar ka mid ah jagooyinka wasiirada warbaahinta waddankani ayaa sheegaya wasiirada la filayo in la bedelo inay ka mid yihiin wasaarado ay ku jiraan maaliyadda iyo adeega bulshada arrimahan ayaa imaanaya laba maalin kadib markii cabdilfataax al siisi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda masaarida dhinaca kale ciidamada amniga masaarida ayaa xidhay toddoba nin oo lagu soo eedeeyey inay tacaddi dhinaca jinsiga ah ay u geyseen dumar masaari ah meel u dhow fagaaraha taxriira ee bartamaha magaaladan kaahira xili ay socdeen dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha cusub ee masaarida xariga toddobada nin ayaa yimid kadib markii baraha bulshadu ay ku xiriiraan ee internetka lagu soo bandhigay muuqaalo fideow ah oo muujinaya tacad tacdiyo jinsiya oo loo geysanayo qaar ka mid ah dumarka masaarida bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa lagu sheegay xadgudubka loo geystay dumarkani inay dhaceen xili ay socdeen dabaaldegyo lagu soo dhoweynayay cabdilfataax al siisi mas-uul ka tirsan ciidamada amniga ayaa sheegay dumarka lagu xadgudbay in ay ku jirto gabar ardayad ah oo sagaal iyo toban jir ah oo dhaawac soo gaaray xeer ilaalyaha guud ee dowladda masaarida ayaa amray in la baaro dhacdadani oo dadka masaaridu si weyn ay ugu xumaadeen arrimahan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii hore dowladda masaaridu ay soo saartay qaanuun cusub oo lagu ciqaabayo qolyaha geysta tacdiyada jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
wanaagsan iyo arooryo suubanayeen dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan militariga maraykanka ayaa isku dayaya in ay koobaan macluumaadka ka soo baxaya caafimaadka iyo soo kabashada askarigii maraykanka ee bow begdal ay taalibaan ku badasheen shan sarkaal oo daalibaana wariyaha v o a jef seldin ayaa warbixintan ka diyaariyey xuseen barre ayaa inoo faahfaahinaya waxaa haatan laga joogaa muddo toddobaada markii sarjambow bergdal lagu soo wareejiyey gacanta ciidamada maraykanka iyada oo laga soo qaaday afghanistan hase ahaatee afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka cornel steve warren ayaa sheegay in bergdal uu ka soo kabanayo dhinaca caafimaadka isagoo oo ku jira isbitaal ku yaala dalka jarmalka laakiin weli lama aanu hadal qoyskiisa iyo waalidkiisa oo in badan ka warsugayay maqalka codkiisa waalidku waa go-aan uu qaato qofka lahaystaha soo ahaa marka uu isku arko inuu maskax ahaan iyo caadifad ahaanba awoodi karo warbaahinta ayaa sheegaysay maalmihii u dambeeyey in bergdal uu bilaabay in uu u furfurmo kooxda caafimaadkiisa kala shaqaynaysa isagoo u sheegay in sanduuq shabaga lagu xidhay markii uu isku dayey inuu baxsado waxaa kale uu ka warramay siyaabo xun oo loola dhaqmi jiray intii uu maxbuuska ahaa inkastoo iminka laga daweynayo xanuun dhinaca dubka sare ah iyo ciridka ilkihiisa oo ay waxyeelo soo gaadhay haddana afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka cornel steve warren ayaa sheegaya in xaaladiisu ay aad u fiican tahay maalinna maalinta ka dambaysa ay ka sooraynayso laakiin afhayeenka ayaa intaa ku daray inaan militariga maraykanku aanay ku degdegi doonin in dib loo keeno dalkan maraykanka wejiga labaad ee qorshaha dib u soo kabashada waa mid qaadan kara inta uu doono qorshe kastaana waa uu ka duwan yahay ka kale oo qof walba waa xaalad gooniya mana laha wakhti go'an oo cayiman xiisaha iyo danaynta loo qabo wararka la xidhiidha askarigan ayaa sii kordhayey tan iyo markii shaaca laga qaaday in la sii daayey waxaana arrintani xiisaha gaarka u yeelay kadib markii dhowr askari oo ka tirsanaa guutadiisu ay sheegeen inuu iskii uga goostay ciidanka maraykanka mudanayaasha koongareeska maraykanka qaarkood ayaa iyaguna aad ugu dhaleeceeyey maamulka madaxweyne obama oo ay ku sheegeen in aanu si wanaagsan uga fikirin tallaabadan maadaama oo sida ay qabaan aanay isku dhigmin askarigan iyo shanta sarkaal ee taalibaan ee lagu soo beddeshay waxaanay ku tilmaameen saraakiishaasi taalibaanka ah inay halis weyn ku yihiin maraykanka arbacada berito ayaa lagu wadaa in xogayaha gaashaandhigga maraykanka jack hegel uu ka hor hadlo sharci dejiyaasha maraykanka si uu arrintani faahfaahin dheeraada uga bixiyo
maxadsanid xuseen barre oo inoo faahfaahinayay warbixintii waryaha v o a jeef seldin uu noo diyaariyey
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa v o a haatan haddaan eegno dhinac ciyaaraha maxamuud ibraahim cali ayaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha basketboolka ama kubadda kolayga ee dalkan maraykanka ee n b a da waxa uu ka waraystay maxamuud mascade
maxamuudow aad baad umahadsan tahay dabcan labadii kulan ee lasoo ciyaaray elabada kooxood waxa ay kala gaareen guul iyo guul labada kulanna sidaad la socotaba waxaa lagu soo ciyaaray magaalada san antonio ee gobolka texas oo kooxda san antonio ayaa marti loo ahaa kulankii hore waa tii garoonka mukayfla-aan ay ka dhacday oo qaboojiyihii uu halaabay taasina ay keentaba in ciyaaryahan lebron james uu ciyaarta sii wadi waayo dad fara badan waxay leeyihiin guuldarada miami habeenkaa ku dhacday kuleylkaa faraha badan ayaa ugu wacnaa maxamuudo marka waxaad moodaa hadalkaasi inay markhaati u yahay kulankii labaad oo markay iskaga hor yimaadeen miami iyo kooxda san antonio miami laba dhibcood ayay kaga badiy san antonio hal iyo hal ayaa hadda la kala jifaa caawa dabcan labada kooxood way isku soo hub aruursanayaan islamarkaasina qolo walbaahi waxa ay doonaysaa in ay kulanka saddexaad badiso oo dabcan ciddii badisa ay usii dhowaanayso in ay markaasi ay koobka qaadi karto si kastoo ay noqotaba saddexda kulan ee soo socota waxaa lagu ciyaari doonaa magaalada miami kooxda miami heat gurigeeda
maxamuudow adigoo tixgelinayso in la joogo garoonka miami maxay kula tahay miami way soo bandhigi kartaa ma waxay isticmaali doonaan tuuritaanka saddexda dhibcood oo banaanka ay goosha ka tooganayaan mise ciyaaryahanka laacibka lebron james ayay waxay mar kale ka dalbanayaan inuu birta ama goosha si toosa u aado si difaaca san antonio ay faalool badan uga galaan oo ciyaartoona dhammaanin banaanka loo saaro waxa ay miami ciyaari doontaa wax walba uu ciyaartay ogolaato haddii ay saddex noqon lahayd iyo haddii ay laba dhibcood noqon lahayd iyo haddii ay birta abaari lahaayeenba waxay marka ku xiran tahay mar walba guushoodu hadba sida uu garoonka habeenkaasi ciyaartiisu ula soo shirtago ciyaaryahanka lebron james oo ay xidiga ay ku dhaartaan dabcan waxaan meesha ka marnayn isagana ciyaaryahan duwan wade oo isagu la oran karaba waa ninka isagu kasoo badiyey kooxdii tan ka horreysay indianapolis indiana basres marka ma sahlana waxa ay labadan kooxood la imaan doonaan laakiin waxaan shaki ku jirin in ukumahooda ay kooxda miami isugu geysan doonto lebron james wixii ciyaarta uu ka geeni karo halka kooxda san antoniana dabcan saddexda xidigood ee nimanka la kala yidhaahdo ginobali tony barker iyo tim duncan habeenka ay iyaguna kusoo talageli doonaan in ay miami ka badiyaan waayo sidaad ogtahaba maxamuudow saddexda kulan ee guriga miami lagu ciyaarayo kulanka ay ugu jilacsan yihiin ee lais odhan karo fursadda ugu badan ee san antonio heli karto inay badiso waa kulankan koowaad ee garoonka miami ee habeen dambe laiskugu imaanayo laakiin labada kulan oo dambe haddii miami ay badiso way adkaanaysaa in laga badiyo maxamuudow inta aanay bilaaban wareegan finaalka ciyaarta ee toddobada ciyaar ay isaga hor imaanayeen labadan koox laacibka ee hadda sii duqoobaya ee ciyaaraha inuu mardhow ka fadhiisa laga yaabo ee tim duncan waxa uu sheegay in sanadkan ay tahay sanadkii ay guuleysan lahaayeen oo ay ka aarsan lahaayeen miami heat oo sanadkii lasoo dhaafay koobka ka qaaday marka wuxuu tilmaamay in afar ciyaar un ay ka xigto inay ka badiyaan miami riyadiisu intee in la-eg ayay hadda niyad jabsan tahay kula tahay maadaama gurigiisa hal ciyaar looga soo badiyo lala soo qaybsaday maxamuud horta ciyaartani waa shax oo habeen walba oo garoonka la isla soo gelayo shax cusub ayay kooxuhu la yimaadaan waxaa dib loo eegaa qaladaadkii kooxdu ay gashay sidii looga badiyey mar walba marka labada kooxood markay awoodooda isku dhowdahay tii laga badiyey ayaa fursadda haysata ah inay soo laabato mar kale oo ay markaa habeenka kale qaladaadkeedii ay saxdo eeriyada din timkan waxa ay ku xiran tahay soo noqoshadeedu saddexdaa kulan ee miami lagu ciyaaraya mid ka mid a inay guul la soo laabtaan oo markaa labada kulan oo gurigooda ay badiyaan haddii saddexda kulan mid kamida ay badin waayeen taa macnaheedu waxay tahay in miami koobkan ay ku guuleysan doonto waa gartay haddaan ka wareegno dhinaca ciyaaraha finaalka aan dhinaca tababaraha ama macalimiinta cusub ee loo qoray in naadiyaasha ay tababaraan waxaa naadiga new york nix madaxweynihiisa phil jackson maanta uu sheegay in ciyaaryahanka derek fisher uu noqon doono tababaraha mustaqbalka ee kooxda nix oo u doortay derek fisherna sidaa og tahay maxamuudow waa ciyaaryahan u dheelaya kooxda oklahoma thunders oo sideed iyo toban sano ayuu liiga ku jiro kubadda ciyaaray waa nin rugcadda ah arrin la yaab leh ma kula tahay arrintaas siday kula tahay adiga dabcan marka la fiiriyo derek fisher iyo phil jackson xiriirka soka ee ka dhexeeya la yaab naguma aha in isagoo shalay ciyaarayay maantana uu macalin noqdo waayo sidaad og tahay shantii koob ay qaaday kooxda la lakers markuu macalinka u ahaa phil jackson ciyaaryahanadii u ciyaarayay waxaa ka mid ahaa derek fisher marka dad fara badan waxay leeyihin markii hore macalinku waxau rabaday steve carr oo isaguna ah nin berigii shikaago uu joogo kobabka fara badan la qaaday laakiin waxaa dhowaan ninkaasi uu u tegay kooxda golden state warriors marka taasi waxay keentay in phil jackson uu ahaa ninka doorka labaad ugu jiray in uu markaa heshiiska la galo islamarkaasina dabcan maanta si rasmiha loogu dhawaaqi doono in uu macalinka kooxda new york nix uu yahay phil ninka la yidhaahdo ee derek fisher laakiin dad fara badan waxay leeyihin derek fisher waa nin caqli badan oo miisaaman oo islamarkaasina wax fara badan ka yaqaana ciyaartan kubadda kolega marka taas ayaa saamaxaysa baa leeyahay in aanu noqon doonin nin fashilma ee uu noqon doono nin guulaysta
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamuud ibraahim cali oo ay ka war- iska wareysanayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaalaka kala socoteenna waa v o a
waa xigaag haatanna waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanada codka macaan ee khatar daahir ciga iyo heesta xaafuun
codkaasi fanaanada khadra daahir cige ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen barre iyo caashacuud iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.